agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa magaalada hargeysa ka daafuray shirka dejinta halbeegyada adeegyada caafimaadka iyo nafaqada sanadka labada kun shan iyo labaatanka munaasabada lagu daafuraya shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka somalilan agaasimaha waaxda xogta wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor xasan ayaa ka warbixiyay muhiimada shirkan shirkan maanta waa shir noociisu runtii nagu cusub yahay oo aynan hore isugu iman madal noocan oo kale oo aynu ajendaha amaba ujeedada shirkan aynu ku falaqaynayno halbeegyada ama heerbeegyada hadba sida loo yaqaano indicatorska caafimaadka oo runtii si aan marka hore ahayn si nidaamsan aynaan u wadi jirin oo waxa weeyaan cid waliba dhinacay doonto kaga iman jirtay laakiin aynay ahayn inaynu indicators aynu isla ognahay inaynu ku cabirno waxqabadka wasaaradda horumarinta caafimaadka amaba sectorka caafimaadkaba kaa qabsoontay saddex maalmood ayaynu joogi doonaa waxaanaynu outcomeka ama maxsuulka aynu ka rabnana waxa weeyaan inuu inooga soo baxo halbeegyada aynu isticmaalayno labada kun iyo shan iyo labaatanka ee aynu ku cabirayno xaggee buu u socdaa waxa weeyaan nidaamka caafimaadka ma waxaynu u soconnaa hadafka guud ee waxa weyaan istraatiijiga mise waynu ka hooseynaa waa waxyaabaha runtii benefitka amaba aynu ka faa-iideyno inaynu yeelano indicators amaba health sector indicators inaynu yeelano agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye oo dahfuray shirkan ayaa bahda caafimaadka kula dardaarmay inay la socdaan qodobada shirka markaan eegno qiimeynta halbeegyada caafimaadka ee inoo yaala ee aynu dooneyno inaynu sanadkan bal waxa aynu ka gaari karno halbeegyadaasi sida aynu qorshaheenii ahaa inaynu halbeeg kasta sanad kasta shantaa sane strategy balaankeenna wuxuu ahaa qorshaheennu inaynu sanad kasta wax ku biirino marka ay tahay noocyada aynu dooneyna inaynu halbeegyadaynu dooneyna inaynu kor u qaadno halbeegyada qaar baynu dooneynaa inaynu hoos u dhigno reydka ay marayaan markaa kaynu kor u qaadayno inta aynu kor u qaadayno iyo halbeega aynu dooneyna inaynu hoos u dhigno inta aynu hoos u dhigayno sanadkan inaynu isku nimaadna innaga oo reference ka dhiganayna wixii hore ee aynu gacanta ku haynay ee aynu dhaata hayno ama halbeegi aynu hayna iyo halkaynu ka maraynay iyaa baseline inoo noqonaya oo marka aada leedahay sanadkan hawshaasaan gelayaa waa inay jiraan meel aada ka duuleyso ood leedahay sanadkan dhammaaday ee labada kun iyo afar iyo labaatanka halbeegeenna tusaale ahaan health service coveragku halkaasuu taagnaa waxaan doonayaa inaan intaa ku daro oo aan halkaa gaadhsiiyo shirkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa qorsayaasha ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa qorshayaasha adeegyada caafimaadka maamulka somalilan